wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba ay noo maqlaysaanba waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo ee raadiyaha dalsan qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madasha sawir gacmeedka iyo shaaha ayaa lagu qabtay maanta magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo booqday jubbada hoose iyo deegaano muhiima oo laga saaray al-shabaab dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadashay ciidamada badda turkiga ee imaanaya xeebaha soomaaliya qodobada sidoo kale wararkaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah dowladda federaalk soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay taageeridda dalka waa dadka dalka dib loogu soo celinayo iyo cudurka gowractada oo ay ugu geeriyoodeen dad ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeennimo jimce isii bixisa sabdi ayaa soo gelaysa waa lix iyo labaatanka julaay sanadkuna waa laba kun afar iyo labaatan waxaad maqasheen wararkeena kuwii ugu waaweynaa haddana ayagoo faahfaahsan aanu ku bilownay madaxtooyada soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay ciidamada turkiga ee imaanaya soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa markii ugu horeysay faahfaahin guud ka bixisay ciidamada ka socda dowladda turkiga oo dhowaan la filayo in la keeno dalka soomaaliya iyo waxa ay dalka ka qaban doonaan la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ayaa sheegay in ciidamada ka socda dalka turkiga ee imaanaya dalka soomaaliya ay qayb ka yihiin heshiiska difaaca oo ay wada galeen dowladaha soomaaliya iyo turkiga la taliyaha oo la hadlay idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga ayaa sheegay in ciidamadu ay noqon doonaan kuwo ka socda ciidamada badda turkiga si ay u tababaraan ciidamada badda soomaaliya u taagan difaaca baddeena waxa uuna intaas uu ku daray hadalkiisa la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali in dowladda soomaaliya iyo turkiga ay wadaan dadaallo ay ku aadan dhaqangelinta heshiiskaas ha yeeshee dib loo soo sheegi doono halka ay howlgalladan ciidamadaas ka socda ciidamada badda turkiga ay tegi doonaan ama halkii ay ka howlgeli doonaan si kastaba dowladda soomaaliya ayaa horey waxay heshiiska dhanka difaaca la gashay dowladaha etoobiya masar imaaraadka carabta iyo turkiga ha yeeshee waxaa meesha ka baxay heshiiskii lala galay dowladda etoobiya iyo imaaraadka kadib markii ay khilaaf ay soo kala dhex galeen dowladda federaalk soomaaliya madasha sawir gacmeedka iyo shaaha ayaa maanta lagu qabtay magaalada caasimadda ee muqdisho waryaheena shukri ayaa warkan sii dhammaystiraysa halkan waxaa lagu qabtay madal ka duwan kulmihii hore ugu dhici jiray magaalada muqdisho kaasoo isugu yimaadeen dhallinyarada jecel xirfadda artiska si ay usoo bandhigaan hibada ku duugan kulankaas waxaa soo qabanqaabiyey mid ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysta xirfadda artiska ee ku nool magaalada muqdisho cabdinaasir forsi en kulankan ujeedkiisa wuxuu yahay balaasla aragno caawa garbkayga taagan mid ka mid ah gabdhihii ka faa'idaystay aawa bandhigan hibada farshaxanka ee artiska lagu soo bandhigayay eena marka hore soo dhawow eena ujeedka caawa halkan u joogtid bal noogu faalo
waa dhowahay magacayga waa nuura ujeedka meeshaan waa u jooga waxawaaye waa dhiga casuumay waxaa liisoo bandhigay inaa hibadayda bannaanka soo saaro aada mahadsantihiinaan leeyahay sida quruxda badan ay ugu yeerteen ibintigan quruxda badanna aada raali ugu noqdee
markii kuugu horeysa wax sawirtamiya haa alxamdulilah markii wax igu horeysa ah wax sawiray waaye aadaan ugu faraxsanahay inaa waxaan niyadeeda ku jiro aa sawiro aada ugu faraxsanay haddana waxaa garabkeyga taagan sagal cali oo caawa ee ka mid ah dhallinyarada hibada farshaxanka soo bandhigayay eenaa sagalay kusoo dhawoow eenaa bilan media aadaa umahadsan tahay abaayo caawa waxaa fursad u helay inaad ka qayb qaato eventigan lagu sameynaya bentinka runantii waxaana waaye khibrad aad iyo aad u qurux badan markaygii ugu horeysay waxaa isku dayay in aa wax sawiro ugu dambeyntiina waxay noqotay wax aad u qurux badan ayaa meesha kasoo baxay marka farxad weyne ii tahay waa ku mahadsan tahay inaa adinka xataa ka mid tihiin dadka kasoo qayb galay isla markaana nagala qayb qaatay experiensigan quruxda badan marka caawa jawigu waxaa waaye mid oo hal meel lagu soo koobi karo ma ahan garabkeyga waxaa taagan cabdinaasir foorsi oo ah wiilka ka dambeeyay brograamka aawa halkan ka dhacay eenaa cabdinaasirow eenaa kulankan ujeedada u samaysay muxuu yahay aada mahadsan bel media kulankan caawo waxaa muhiimada ugu weyn waxay ahayd qof kastoo inuu expression ku sameeyo waxa niyadiis ku jiro farshaxan ahaan inuu sameeyo sidoo kale fikirkan ama idea inaan sameeyo waxay ugu dhalatay su-aalo badan oo dadka aada i weydiinayeen marka social media wax soo boosta gareeya ama dadka marka waddaday u arkaan artska ma la baran karaa goormee dadka artska bare idea waxaan soo waday muddo afar bilood aniga iyo tiamkeyga oo runtii aada igala shaqeeyeen oo isaacideen caawana wuxuu noqday mid guuleysta ideas waxayna ahayd marka ugu horeysay oo muqdisho barnaamij isdhexgaalka dhallinyarada iyo bilicda magaalada muqdisho shukur maxamed cabdi bilan media magaalada muqdisho
mahadsanid shukri dadka cudurka ama dadda cudurka gooracatada uu geeriyooday gobolka shabeellaha dhexe saacadihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka dilaacay cudurka la yidhaahdo gooracatada kaasoo dadka ku dhacayay islamarkaana ay u geeriyoodeen dhowr qof ah dadka kalena ay la jiifaan sida ay sheegeen xukuumadda soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya dhakhtar maxamed xasan maxamed bulaale ayaa sheegay in ilaa iyo laba ruux ay cudurka gooractada ugu geeriyoodeen gobolka shabeellaha dhexe ilaa iyo koo iyo labaatan kalena ay la jiifaan wasiir ku-xigeenka ayaa sidoo kale sharaxaad guud ka bixiyey calaamadaha lagu garto cudurkaasi iyo tallaabooyinka ay ilaa iyo hadda qaaday xukuumadda federaalk ee soomaaliya dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya dhakhtar maxamed xasan maxamed bulaale ayaa sheegay inay mamnuuc tahay in dalka la soo geliyo daawooyin loo isticmaalo daroogada kuwaasoo sheegay inay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay dadka ganacsatada dalka ay keenayeen si kastaba hadalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya dhakhtar maxamed xasan maxamed waa bulaale ayaa ku soo aadaya xilli soomaaliya la sheegay inay tahay waddamada ugu liita dhinaca caafimaadka iyagoo aysan jirin dowlad koontaroosha dawooyinka la keena dalka dowladda federaalka soomaaliya iyo qaramada midoobana waxa ay ka wada hadleen taageeridda dadka dalka dib loogu soo celinayo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya xildhibaan cali yuusuf cali xoosh wasiir ku-xigeenka wasaaradda cabdixakiin xasan ashkar iyo sidoo kale guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka marwe safiye xasan maxamed ayaa kulan miradhalah la qaatay wakiilka hay-adda qaxootiga adduunka u n h c r loo soo gaabiya ee soomaaliya mudane charles kulankan ayaa waxaa looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa taageeridda qaxootiga barakacyaasha iyo dadka dalka dib loogu waa ugu soo laabanaya iyagoona guddoomiyo hay-adda n c r a marwe safiya ay xustay in dowladda soomaaliya ay mas-uuliyad gaara iska saartay garab istaaga dadka nugul kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin dadaalada xalka waara loogu abuurayo barakacyaasha iyo qaxootiga ku nool dalka kuwaasoo dhibaatooyin ba-an ay ku haystaan magaalada muqdisho iyo daafaheeda iyadoona dowladda federaalk soomaaliya hadda ay ka go-an tahay inay dadkaasi marka hore u sameyso xal la xiriira qaabkii guryahooda dib ay ugu laaba lahaayeen iyo sidoo kale halkii ay ku nool yihiin ay ugu heli lahaayeen quud iyo hoyba halka warkaas aad ka dhagaysanaysaan waraadii hadalsan sagaashan iyo kow dhibic shan magaartiis ayaad nagala socotaan markana haddii aan eegno wararka dibadda tirada dadka ku dhintay dhul go-i ka dhacay dalka etoobiya ayaa sii kordhaya waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay dhulgo ka dhacay dalka etoobiya kaasoo haatan ay qaramada midoobe ku sheegtay tirada dhimashadu inay haatan kor u dhaaftay ilaa iyo laba boqol iyo konton iyo toddobo waxaana lagu qiyaasayaa inay gaari karayso ilaa iyo shan boqol oo qof kooxaha gurmadka degdega ayaa weli wada baadigoob iyo sidii ay u heli lahaayeen dad ka badbaaday waxaana goobta mashaqadu ka dhacday soo gaaray kumanaan qof kuwaasoo ay qaarkood adeegsanayaan gacmahooda ama qalab yaryar oo ay ku qodayaan dhulka solomon ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a f b iyo saddex iyo toban in saddex iyo toban qof oo ka mid ahi qoyskiisu inay ku geeriyoodeen dhulgo-ii ay ku jireen toddobo caruur ah oo uu dhiri waa adeer oo uu adeer adeerkiis uu dhalay wuxuuna intaas uu ku daray inay heleen meydadka labaiyo toban ka mid ah hay-adda qaramada midoobey ee u n waa u n o g h a ayaa sheegtay inay tirada dhimashadu ay kor ee usii socoto ayna gaari karto ilaa iyo shan boqol oo qof saacadaha soo socda gudaana warkii habeennimo aad caawa kala socoteen raadiyo hadalsan sagaashan iyo kow dhibic shan waa naga intaa cidda uu seego waxay dib ay kaga heli karaan barta internetka aynu ku leenahnay ee w w w radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talal hel